raysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon sheekh maxamed shaakir cali xasan oo isagu sheegtay madaxweynaha galmudug oo ka hadlay arrimaha iyo xiisadaha ka taagan deegaanada galmudug islamarkaana fariin u diray beesha caalamka faahfaahinno ka soo baxaya wariye lagu diray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab oo ka dhacay degmada baardheere ee gobolka gado somalilan oo ka hadashay wararka sheegaya imaatanka ama tegitaanka madaxweynaha soomaaliya ee magaalada hargeysa xisbiyada mucaaradka somalilan oo ka soo horjeestay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu tago magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaasoo fidsan
cadaada mediya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha labaad sannadda labaatan labaatan warka waxaa soo saaray saaxiibkai hashim anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa faahfaahinaha ayaa kasoo baxaya dagaal degmada baardheere ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa al-shabaab haashim cumar xasan wararka laga helaya degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal culus uu duleedka degmadaas ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerareen fariisin ay duleedka baardheere ku leeyihiin ciidamada dowladda waxaana dadka degmada baardheere ay sheegeen in dagaalka ka dhacay halkaasi uu geysta khasaaro dhaawac ah balse ilaa hadda aysan faahfaahi karin wararka qaar ee la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka ay sidoo kale qayb ka ahaayeen ciidamada etoobiya oo ku sugan qayb ka mid ah saldhiggii la islamarkaana ay tiro madaafiic ah rideen intii uu dagaalka socday saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka gedo ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana ay khasaaro ku gaarsiiyeen weerarkii ugu dambeeya ee saaka aan ka helayna degmada baardheere iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay halkaasi ka wadaan howlgallo iyo dhaqdhaqaaq ciidan
madaxweynaha galmudug garabka ahl sunna maxamed shaakir cali xasan ayaa ugu yeeray dowladda federaalka dowlad goboleedyada beesha caalamka in la dhiso gole loo dhan yahay oo u xil saaran federaalnimada dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka gobolada inta dalka uu helayo xasilooni siyaasadeed oo degan sidoo kale sheekh shaakir ayaa ka digay in ciidamada ay tababareen wadamada mareykanka iyo turkiga loo adeegsado caburinta shacabka iyo dana siyaasadeed si loogu si loogu xiiso waa si lagu xusay qoraal ka soo baxay xafiiska sheekh maxamed shaakir cali xasan ahlu sunna waljamaaca waxay ahaayeen kuwii bilaabay la dagaalanka kooxda al-shabaab labiiyo toban sano ka hor gobolada dhexe gado iyo magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho inta badan ka sifeeyey deegaanadaasi sidaas awgeed sidaas awgeedna ay galmudug nabad u ahayd muddadaasi xaaladda galmudug hadda waxay u muuqataa in al-shabaab dib loogu beerayo dhulkii horey looga sifeeyey al-shabaab taasina ma ahan mid ahlu sunnah wal-jamaaca ay aqbali karto dowlad goboleedka galmudug wuxuu bulsho weynta soomaaliyeed gaar ahaana bulshada galmudug beesha caalamka u caddaynaya in dowladda federaalk soomaaliya ku guuldaraysatay in loo dhiso galmudug maamul loo dhan yahay taas beddelkeedana waxay dhistay maamul ay wadato kaas oo dowladda dhexe ku doonayso inay xildhibaano taageersan ku hesho doorashada laba kun labaatan iyo kow si madaxda dowladda federaalk ee hadda jirta u soo noqdaan dowlad goboleedka galmudug wuxuu caddaynayaa inaysan aqoonsanayn wixii dowladda federaalk soomaaliya ay ka dhinac dhistay maamulka galmudug ee bulshada galmudug dhisatay kaasoo ku salaysan qaab xoog caburin laaluush iyo ninjeclaysi sidaas darteed waxaa lama huraana inaan waxba kama jiraan laga soo qaado islamarkaasna loo istaago sidii loo midayn lahaa bulshada galmudug beesha caalamka kaalinteeda ka qaadato waxaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ugu yeeraynaa in la dhiso golo loo dhan yahay si waa golo loo dhan yahay oo u xil saaran ilaalinta federaalnimada dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka gobolada inta dalku helayo xasilooni siyaasadeed ayaa lagu yiri warka qoraalka ka soo baxay xafiiska sheekh maxamed shaakir cali xasan dowlad goboleedka galmudug waxay u mahad celinaysaa dowladaha ciidamada u tababaray soomaaliya si ay al-shabaab ula dagaalamaan sida dowladda mareykanka oo tababartay ciidanka danab iyo dowladda turkiga oo tababartay ciidanka gorgor iyo haramcas balse dowladda federaalka u adeegsatay caburinta shacabka soomaaliyeed taasna ma ahan waxa ay baarlamaanka soomaaliya ama shacabka soomaaliyeed filayeen waxaanan codsanaynaa in loo isticma inaan loo isticmaalin kelmadda waa kaalmada waddamadaasi burburinta iyo caburinta bulshada soomaaliyeed ee weliba dhiiri iyo weliba dhiirigelinta al-shabaab ciidamada amisom waxaan ku ammaanaynaa gacan siinta ay soomaaliya ka gacansiinayaan la dagaalanka argixisada waxa loogu yeero waxaana leenahay yaan loo adeegsan caburinta shacabka aan laga wiicin hadafkii iyo ujeedkii ay u joogeen dalka haddii ay dhacdo in loo adeegsado doorasho afduub iyo boob sida galmudug ka dhacday waxay u ekaanaysaa in hadafkii ay u joogeen meesha uu ka baxo ugu dambeyn waxaa muuqata in doorashada laba kun iyo labaatan iyo kow la mid noqon doonto tan galmudug haddii aysan beesha caalamka dadaal cusub oo arrintaas wax looga bedelayo la imaanin qoraalkaasi waxa uu ka soo baxay xafiiska sheekh maxamed shaakir cali xasan oo isagu ah ama sheegtay madaxweynaha galmudug garabka ahlu sunna faahfaahinah ayaa waxay kasoo baxayaan dil wariye ka tirsanaa idaacadda kulmiye iyo sidoo kale t v-ga universal lagu geystay shala galab maqhribkii magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose mar kale haashin cumar xasan kooxaha hubaysan ayaa ku dila degmada afgooye weriye cabdiweli cali online oo ka howlgelaya tv-ga universal waxa uu ka mid ahaa wariyaasha sida wanaagsan looga yaqaana gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye oo uu dhowr sano ka shaqaynayey gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali aadan najax ayaa ka hadlay dilka weriyaha waxa uuna ka dalbaday ciidanka amniga soo qabashaha kooxihii ka dambeeyey dilka weriyaha hay-adaha ammaanka ee degmada afgooye waxaan farayaa inay baaritaan rasmi ah ay ku sameeyaan kooxaha dilka geystay gacantana lagu soo dhigo saaxiibkan waxa uu si wanaagsan ula shaqaynaya maamulka gobolka ayuu yidhi gudoomiye najax
mahadsanid haashim dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dirayso ciidamo la dagaalama al-shabaab urinta labaad ururka afraad guutada kumaandoosta gorgor ee xoogga dalka soomaaliya oo dhowaan tababar kusoo qaatay dalka turkiga ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana garoonka kusoo dhoweeyey taliyaha ciidanka dalka wasiirka difaaca iyo saraakiil kale ciidamadan kumaandoosta oo ah muddo waa ciidamadan kumaandoosta oo ayaa muddo tababar ugu maqnaa dalka turkiga halkaas ay kusoo qaateen tababar noocyo badan leh islamarkaana ah mid casriya waxayna qeyb ka yihiin ciidamo loo diyaarinayo xoreynta goobaha ay ku sugayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeye guutooda waa yuusuf raage ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay qeyb weyn ka qaadan doonaan sidii dalka looga saari lahaa al-shabaab wuxuuna dowladda turkiga kaga mahad celiyey tababarka ay soo siiyeen waxaana taliyaha uu sheegay in ciidamadan ay diyaar u yihiin sidii ay iyagu xasilooni iyo nabad ugu soo celin lahaayeen dalka soomaaliya gaar ahaana deegaanada ay shabaabku kaga sugan yihiin soomaaliya iyo guud ahaan tor qaranka turkiga oo ciidankan runtii quruxda badan ee horteena ka muuqday aad arkaysaan soo siiyey tababarro kala duwan in muddaana muxuu ahay ii sheega halkaa lagu soo carbinaayey aaminsannahaana runtii inay muxuu ahay ii sheega ay wax weyn ka beddeli doonaan howlgallada iyo muxuu ahay ii sheega waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay muxuu ahay ii sheega guud ahaan gobollada dalka ay ka gulinayaan gaar ahaan la dagaalanka ee muxuu ahay ii sheega nimankan nabad iyo nolol diidka ah oo ummadda soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii ciidanka ilaahay waxaan rajaynaa in muxuu ahay ii sheega ummadda soomaaliyeed ay u ifi doonto mustaqbal wanaagsan nolol wanaagsan kanaan dulqaadi doono ilaahay ciidankiis dhibaatooyinka iyo waxa heesta ciidanka maanta halkaan aad timideenna aad qayb weyn ka qaadan doontaan waxaan leeyahay markaa ku soo dhowaada dalkiinna hooyo aad baan ugu faraxsanaha runtii inaad soo qaadateen oqoon aad muxuu ahay ii sheega ku caawi doontaan ama ku saacidi doontaan ummadda soomaaliyeed ugana saari doontaan dhibaatooyinka iyo marxaladaha ay ku jiraan aad iyo aad umahadsantihiin
dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ama farxad ay u tahay inuu goobjoog u ahaado ciidamada tababarka soo qaatay ee dalka ku soo laabtay wuxuuna tilmaamay inuu rajeynayo in dalka waa dalkooda iyo dadkooda cadowga ay ka saaraan siduu hadalka u dhigay
intii oo farxad ku jirto ayaan idin soo dhowaynaynaa insha allahu tacaalaa waa daalan tihiin waxaana rajaynaynaa insha allahu waxaan u imaanay inaan idin soo dhowayno oo keliya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay idinka dhigo kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waajibaad cusub ayaa idin sugaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda ka hadlay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan ee aad noqotaan kuwii runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano aad iyo aadaan ugu faraxsannahay runtii ummadda soomaaliyeedna insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa ama ka codsanaynaa in ciidankooda garab istaagaan idinkana waxaa laydinka sugayaa waajibaad adag iyo shaqo adag iyo mas-uuliyad adag inaad gudan doontaan insha allahu tacaala soo dhowaada aad iyo aadaanu u mahadsan tihiin sida wanaagsan oo qiimaha iyo waddaniyadda leh dalkiina hooy aad ugu soo laabateen aad wax u soo barateen aad diyaarna u tihiin inaad naftiinna erdigiinna sharafkiina aad u hibaysaan
afar iyo tobankii bishan ayay ahayd markii cutubyo ka tirsan kumaandoosta xoogga dalka ee gorgor ay dalka dib ugu soo laabteen kuwaas oo ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan somalilan ayaa waxa ay ka hadashay warar ka sheegaya imaatanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee magaalada hargeysa haashin cumar xasan ayaa mar kale warbixinta warka inoo haya liibaan yuusuf cismaan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda somalilan ayaa jawaab ka bixiyey warar ku aadan in madaxweyne farmaajo uu booqan doono magaalada hargeysa waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin been abuur islamarkaana madaxweyne farmaajo uusan imaan doonin hargeysa booqashada farmaajo ee magaalada somalilan gebi ahaanba waariyo maalmeed iyo hool aan macquul ahayn go-aanka dowladnimo ee somalilan wuxuu u taagan yahay ilaalinta jiritaankiisa iyo deegaanshaha ayuu yidhi liibaan yuusuf cismaan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda somalilan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cud faysal cali waraabe ayaa si adag uga soo hor jeestay warar sheegaya saacadihii lasoo dhaafay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu tagayo magaalada hargeysa waxaa sidoo kale si adag uga soo horjeestay xisbiga mucaaradka ah ee waddani
warkii subax ee raadiyaha cadaado oo aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa dhegaystayaal warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo sharmaarka saaxiibkii haashim ayaa soo saaray isla haashim ayaa igala qayb qaatay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan